ومضى الرجال ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد حاربوا qarni kaste oo dunida soo maray waxa ay dowladaha caalamku isku dayayeen inay weeraro ku qaadaan dhulalka ay ku nool yihiin muslimiinta si ay muslimiinta oga dhigaan kuwa ay baabi'iyaan amaba ay gumaysi ku qabsadaan oo ay raacaan mabaadi'dooda balse taasi maysan dhicin waxa uu allahna ummadda u soo saarayay hogaamiyeyaal geesiyaal ah oo dusha u ritay sidii ay ummaddooda kaga difaacan lahaayeen cadowga horarka ku ah diintooda iyo dadnimadooda waxa ayna la galeen dagaallo xooggan oo ugu dambayn ay guusha ku raacday muslimiinta laguna jibiyey qabweynidii gaalada dhulka shiishaan waxa uu ka mid yahay dhulalka muslimiinta ee martigeliyey xamlada sahyu saliibiyadda ah ee lagu qaaday caalamka islaamka waxaana dalkaasi ku duulay mid ka mid ah dowladaha sheegta quwadaha adduunka oo ah dowladda ruushka hase yeeshee waxaa si adag ooga hortegay hogaamiye faaris ah oo ugu dambeyn ruushka ku qasbay inuu iskaga baxo dalkaasi waa hogaamiye shaamil baasiyiif mujaahidkii shiishaaniga ahaa ee jibiyey qabweynidii ruushka waxay geesinimadiisu gaartay buuraha shiishaan waxa uuna ahaa dagaalyahan dulmidiid ah oo sanka dhulka ugu diiday qabweynidii dowladda ruushka oo xilligaasi duulaan gardarro ah ku qaaday dhulka dulmidiidnimada ku caanbaxay ee shiishaan waxa uu ahaa geesi ay xirfaddiisa iyo howlgalladiisa nafurnimada ahba yaqaaneen cadowgiisa si kastoo ay ugu sifeeyeen inuu yahay nin argagixiso ah haddana waxa uu ka adkaaday oo ka hebaystay cadowgiisa isagoona ku tilmaamnaa hogaamiye rogaal celin badan cadowgiisa dhex jiira xeelado badanna ku degi jiray gaalada muddo koob iyo afartan sano ah shaamil waxaa noloshiisa hareeyey dhacdooyin la yaab leh marka la eego xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay iyo howlgallada faraha badan ee uu isagu mas-uulka ka ahaa waa hogaamiye roogcaddaa ah oo ka carari jiray qabashada xilalka iyo manaasibta siyaasadeed kuwaasi oo ugu tegi jiray meel waliba oo uu aado sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii miilaadiyada ayuu shaamil baasiif ku dhashay tuulada fideno ee ku caanbaxday halganka iyo nafhurka ee kaga qayb qaadatay iska caabintii ay sameynayeen shiishaaniyiinta waxaayna tuuladani ku taallaa koonfur bari ee dalka shiishaan hogaamiye shaamil waxa uu yaraantiisa ku soo qaatay tuuladaas isagoo markii dambena u boqolay dhanka ruushka halkaasi ayuuna horaantii sagaashamaadkii ka aflaxay macad lagu barto injineernimada waxa uuna iskuulkaasi ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii intaasi kadib waxa uu hogaamiyahani ku biiray ciidankii suufiyadka si uu u helo khibradaha militari muddo kadibna waxa uu ku laabtay shiishaan kadib markii madaxweynihii xilligaasi maamulayey uu ku dhawaaqay inay ka xoroobeen oo ay ka madax bannaan yihiin gumaystihii shuuciga ahaa kadib burburkii midowgii suufiyad ee horaantii sagaashamaadkii sida aan horay u soo sheegnayba nolosha hogaamiyahan waxa ay ahayd mid ay ku dheehan tahay geesinimo iyo inuu wax badan ka xaqiijiyey arrimaha caskariga waxa uu shaamil baasiif ka qayb qaatay dagaalkii dhex maray azerbaijan iyo armeniya kaasi oo ka dhacay gobolka ay ilaa maanta ku muransan yihiin azerbaijan iyo armeniya waxa uu hogaamiye ka noqday guutooyinkii ka garab dagaalamayey waxaana markii dambe loo dhiibay inuu noqdo hogaamiyaha ciidamada gaarka ah isagoona kaalin wax ku ool ah ka qaatay sidii abakhziya looga xoreyn lahaa gumaysiga ay ku haysatay dowladda georgiya isla xilligaas intii lagu guda jiray dagaalka ka dhanka ah georgiya ayuu shaamil baasiif guursaday xaaskiisii ugu horreysay ee ka soo jeeda dhulka muslimiinta ay leeyihiin ee abakhziya waxa ayna u dhashay hal wiil iyo afar gabdhood iyadoo ay xaalad cakiran ka jirto dalka shiishaan ka hor inta aanan dalkan looga dhawaaqin madax bannaanida ayuu baasiif muddo laba bilood ah ku sugnaa dalka afghanistan isagoo la noolaaday xaaladdii ay ku sugnaayeen mujaahidiintii afghaan oo sannadkaasi wajahayay duulaan adag waxa uu dalka afghanistan wajahayay duulaan la mid ah kan shiishaan oo uu markaasi waxyar un ka hor ka soo tegay hogaamiyahan kadib markii hogaamiyihii shiishaan ee xilligaasi uu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay ruushka waxaana isla sannadkaasi loo dhiibay inuu hogaamiyo jabhaddii ugu horreysay ee shiishaaniyiinta taasi oo ruushka la gashay dagaal ay wacdaro adag ku muujiyeen dadka u dhashay dalka shiishaan markii ay diyaaradaha ruushku bilaabeen inay duqaymo ku burburiyaan magaalada garosni oo ahayd caasimadda shiishaaniyiinta ayuu shaamil baasiif bilaabay inuu go'doomin ku soo rogo magaalada isagoo qorsheeyey inuu howlgallo afduub ah ka geysto qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala ruushka xilligaasi ayaana ku beegneed bishii juun ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii miilaadiyada howlgalladaasi caanka baxay ee guulaystay waxa ay ahaayeen kuwa indhaha caalamka ku soo jeediyey gumaysigii ruushka ee shiishaan iyo xasuuqyadii foosha xumaa ee ay ku kicisay xukuumadda moscow iyadoo uuna hadafka ahaa in ruushka lagu qasba joojinta duqaymaha uu ku hayay magaalada garosni taasi beddelkeedna loo sii daayo maxaabiista laga haysto waxayna tani qayb ka ahayd tallaabooyinkii ay hogaamiyahan cadowgiisa oogu shaabadeeyeen waxa ay ugu yeeraan argagixisada waxaa hogaamiyahan loo doortay inuu noqdo taliyaha guud ee ciidamada shiishaan bishii abriil ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxa uuna agaasimay duulaankii ballaarnaa ee lagu qaaday ciidanka gumaystaha ruushka ee caasimadda tallaabadani ayaana soo dedejisay inuu soo dhammaado duulaanka ruushka howlgalkaasi ayaana ruushka ku qasbay in uu aqbalo dalabaadkii dagaalyahanadii jejniya iyo in uu si buuxda oga insixaabo dhulka ay muslimiinta leeyihiin ee shiishaan waxa uu hogaamiyahan intaasi kadib noqday madaxa gole shuure oo islaami ah kaasi oo la aasaasay kowdii bishii agost ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii kow iyo toban maalmood kadib markii uu xilkaasi qabtayna ruushka ayaa weerar ku qaaday mandiqad ku taala taakhistaan taasi oo shaamil iyo hogaamiyihii shahiiday ee khataabba ku qasabtay inay ciidan u diraan halkaasi si ay ugu gurmadaan muslimiintaasi lagu duulay bishii sebteembar ee isla sanadkaasi ayuuna dib ugu soo laabtay shiishaan kadib markii uu ruushka mar labaad ku soo duulay dalkaas waxa uuna xilligaasi guursaday xaaskiisa labaad oo ka soo jeeda shiishaan taasi oo shaamil u dhashay hal gabar hogaamiyahan ayaa sheegtay dilka madaxweynaha shiishaan ee gacansaar kala lahaa ruushka kaasi oo lagu magacaabi jiray axmed khatiruuf dilkaasi oo dhacay afar sano kadib markii lagu eedeeyey inuu howlgalka afduubka ahi ka geystay ruushka taasi oo sababtay geerida dad badan oo raashiyaan ah kuwaasi oo ay dishay xukuumadda moscow kadib markii ay isku dayday in ay xoog ku soo furato madaxweynaha dowladda ruushka faladimir putin ayaa afar iyo tobankii bishii jumaadul aakhira ee sanadkii kun afar boqol toddobiyo labaatankii hijiriyada kuna beegneyd tobankii julaay sanadkii labada kun iyo lixda ku dhawaaqay dilka hogaamiye shaamil baasiyif kaasi oo ku shahiiday howlgal ay xilli habeen ah fuliyeen ciidamada gaarka ah ee ruushka waxaana halkaasi ku soo dhammaaday masiiro dheer oo ay ku lamaanaayeen jihaad iyo nafuurnimo uu sameynayay hogaamiyahan geesiga ah
إنه شهم أشم قادم نحو الحدود زاحف ينوي على تحريرها حتى تعود